qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka cabanaya xubin ka tirsan maamul kala baxay somalilan oo dhulboob ku haya in ciidan iyo gaadiidka cagafta uu soo weeraray qoysaskan deganaa magaalada hargeysa waxayna intaasi ku dareen in guryahoyda cagafta la marisay islamarkaana dhulka lala simay nise bayse la yidhaahdo heyday marka doorashadu soo dhawaato sameeya maxay heyday buuq samaysta ayaa nagu haysta maxay heyday meel aanaan iskaba soo gelin aan shaqa isku lahayn ayuu nagu haysta wuxuu yahay ninkaasi nise baysa mar waa ninkii sanduuqyadii daarasalaam soo qaaday ee buuqa ka sameeyey sidii buu u wareegayaa weli alaan waxaan waxay ku warheleenuun dadkii maxay hayday halkaa deganaa waxay ku warheleenuun cagaf cagaf ordaysa iyo ciidan uunbay ku warheleen oday sibayse la idhaahdo oo saaka maatidaydii ciyaalkayagii geliyey cagaf dumar uurle ciyaal maati alaabtaydii hantidayadii waxaygaba la baabiyey in lanaga qabto khasaaraha gudadna waa igu yaalaan feedhana waa igu yaalaan laba xabadood dushaa la ii mariyey carruurtaa yaryar ee naqnaqan roobkaasaa da'ayaa la ii dhigay oo baraxaasaa la ii dhigay maamulka la magacbaxay somalilan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada degan magaalada hargeysa isagoona marar badan barkiciyay qoysas deganaa magaalada hargeysa